You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waxaan horta salaan u gudbinayaa dhammaan jaarida soomaaliyeed ee wadanka australia waxaan leeyahay waa salaamantihiin haddaan usoo dego ja- su-aashaada jawaabteeda waxaan london u nimid in shir annaga aan soo qaban wasaarad ahaan soo qaban qaabina wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo shirkad noo samaysay sahan badda soomaaliya qeyb ka mid ah ee oo lagu soo bandhigayay daraasadii lasoo lasoo qaaday in laba sano ka ho- laba iyo kun- laba kun saddex iyo tobanki ilaa laba kun shan iyo tobankii taasna waxay ahayd oo keliya bandhig daraasadii aan soo sameynay oon usoo bandhigaynay dhammaan eh, eh, qeybaha kala duwan oo mm, soomaalida intii kasoo gaartay sida dowlad goboleedyada iyo ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee caalamiga ay ahayd ee ka shaqeeya shidaalka soo saarista shidaalka waa garta marka sahankii shirkadihii soo baaray in soomaaliya batrool ku jira iyo in kale markay soo bandhigeen meeshii waad joogta maxaa ka soo baxay soomaaliya batrool ma ku jiraa macluumaadkii laga helay waxay muujinayaan in eh, calaamadihii shidaal sheegayay in laga helay soomaaliya Eh, boqol kiiba boqol ma dhihi karo waa shidaala ku jira soomaaliya laakiin dhagaxii uu ku keydsami lahaa shidaalka ayaa s- lagu arkay astaamihiisa Eh, waxayna dadka khubarada ahoo ku qaabilsan cilmiga geolojiyada yaqaan waxay leeyihiin eh, ma- ma- ma- ma- way- calaamado fiicana ku yaa- ku jira soomaaliya Eh, wa waa gartay eh, marka shirka ma waxaa loogu talagalay shirkadihii qodi lahaa in loo soo bandhigo in meesha batrool ku jiro Eh, dhanka kale soomaaliya waxaa la leeyahay weli shuruucdii batroolku weli ma degsana Eh, shirka waxaa loogu talagalay horta indhaha caalamka in lagu soo jeediyo shirkadaha waaweyn lagu soo jeediyo soomaaliya resourcegeeda saad saad eh, dadka in badankooda ay ogyihiin wadamada deriska la soomaaliya ee inta badan afrikaanka kenya uganda ethiopia eh, tanzania mozambique dhammaantood waxay eh, raaceen jidkii wax soo saarka shidaalkooda annaga waxaan nahay wadanka ugu dambeeya oo ku oo maaragtay talabadas qaadi doona haddii ilaha idhaahdo Ma- shirkan wuxuu ahaa oo keliya dhii ku dhiirigelin caalamka inay kus- indhahooda in lagu soo jeediyo in maal- maalgashayaal caalami loo helo soomaaliya Dhan- dhin- dhanka shuruucda shuruucda waa run dowladda eh, ma soo saarayso shidaal iyadoo aan sh- dhammaan shuruucdii loo baahnaa aysan diyaar ahayn shuruucda qaar waa diyaar qaarna baarlamaankay yaalaan Eh, waxaan laakiin in hawshaana ay dhinac ka socoto tanna baarlamaankana ay oo dhinac ka socdo wax isdiidaya ma aha maantana diyaar looma aha in shidaal eh, contractigiisa las uma imaan eh, london inaan contract shidaal aan sixino keliya waxaan unimid inaan soo barigno daatada soomaaliya oo ay qaaday xukuumaddii federaalka ahayd ee dowladdii cumar cabdirashiid waa gartay waxaa jiray eh, wasiir adoo mahadsan buuq badan oo ah in eh, ama warbaahinta la geliya ama social mediaha eh, batroolkii soomaaliya la xaraashaya mucaaradad badan dad baa ku mudaharaaday magaalada Eh, marka ma moodaa dowlad ahaan inaydnan macluumaad badan oo arrintan ku saabsan dadka hore ula sii qaybsan Eh, dadka waan la qaybsanay intooda badan waxa meesha ka mudaaharadayna ma ahayn dad xataa gaaraya soddon labaatan qofood Eh, ma- inta eh, loo baahnaa inay xuk- da- dowladda sameyso oo inay gaarto dadka way samaysay statementsaan qornay waxaan nidhi wax la- xaraasha ma jiraan wax eh, eh, muxuu ahaa eh, waxa meesha ka dhacay waxay ahayd oo keliya soo bandhig macluumaad waa gartay tallaabada tan xigta maxay tahay wa- marka wasiir weli waxaan sii wadaynaa bandhigii ca- daatooyinka meelaha waaweyn ee caalamka lagu lagu lagu soo bandhigo magaalooyinkan aan geenaynaa si aan weli indhaha caalamka ugu soo jeedino in eh, soomaaliya ay diyaar u tahay in eh, maalgashi dhowaan markii ay shuruucdeeda dhamaysto waa gartay marka shuruucdaasu goormay dhammaystirmaysaa sessionka soo socda baarlamaanka waxaan rajaynaynaa in sharciga ba- dib u eegista ba- batroolka inuu dhammaado Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.